waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin haya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan warqadda ugu horeysa caasha oo ah hambalyo dhalasho waxaana nasiib u helay dadka kale ah faadumo maxamed kediye iyo cabdulqaadir maxamed kediye xaawucuud maxamed kediye maxamuud maxamed kediye sayid cumar maxamed kediye iyo bilkhayr maxamed kediye xadigo maxamed kediye iyo zakariya maxamed kediye iyo maryan maxamed kediye dhammaan reerahooda iyo caruurtooda iyo abacali maxamed iyo hooye khadiijo macalim iyo caaisho noogsane iyo saygeeda cabdisamed iyo ramla iyo maama maryamo luul cismaan waa dhowr iyo saygeeda abubakar iyo caruurtooda oo kale ah adna iyo maryama iyo qaali cismaan waa dhowr iyo cabdirasaaq cismaan waa dhowr iyo xaaskiisii iyo caruurtooda waxaa kaloo dadka dhambaalkana diraya ku jira cabdiqani maxamed sheekh cali iyo maxamed cabdinuur iyo xaaskiisii iyo wiilkooda cabdinuur iyo weliba bashiir cabdinuur maxamed iyo xafsa cabdinuur maxamed iyo faadimo cabdinuur iyo maa-ida cabdinuur caaisha cabdulqaadir iyo nawaal cabdinuur iyo saygeeda xasan iyo qoyska reer maxamed absidoon dooli oo kala jooga baa layidhi dalka soomaaliya iyo dalalka kale ee kale ah canada maraykanka ingiriiska iyo sweden dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdinuur maxamed kediye oo ah saxafigii iyo bahja cali maxamed oo koob iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkan labada kun labaiyo labaatank ay inani ugu dhalatay banaadir hosbitaal ee magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey khadiijo cabdinuur maxamed waxaan leeyahay khadiijo noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaal tahniyad mehera waxaa diraya cabdiqani sheekh maxamed cismaan cabdiraxmaan abikar iyo xuseen aadan cabdulle kaynaan ku magac dheer cabdulqaadir cali cilmi barabac baa la yidhi iyo cabdi sheekh xasan iyo haweeye cismaan cabdiraxmaan iyo shukri jiinow faray iyo xaawo cismaan jeelle maxamed cismaan cabdiraxmaan iyo cabdow cali subow dhammaan asxaabtan oo ku sugan magaalada jowhar waxay tahniyad halkan uga dirayaan axmed cabdulle cali diite iyo farxiyo salaad maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada jowhar sagaal iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa xaggeena baa layidhi meherkaasi waxaanu ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo ayo ee awlaadda baarigana lagu kala helo heesta ugu horeysay barnaamijka ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta nagaadi cabdinaasir macalin saciid iyo tibo maxamed oo dadkooda
afdhaladayaalyo ilcaanayo afdhaladayaalyo ilcaanayo ilayo kii lagu nasi lagu nagaadi lagunas lagu nagaadi wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn wadaa jire nabadgala wadaa jire nabadgala allahayo naagayn allahayo naagayn
dambeeladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa noo baaqayay dadka kale ah ismaaciil macalin ibraahim iyo faysal macalin ibraahim cabdulqaadir macalin ibraahim iyo farxiye macalin ibraahim shariife macalin ibraahim xuseen macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim iyo cabdixakiim macalin ibraahim dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya canada maraykanka australia iyo yurub waxay tahniyad dalasho ay u dirayaan xasan macalin ibraahim iyo xaaskiisa maryam mahad dhalandhool oo wiil ugu dhashay degmada dhadhaab ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey micraaj xasan macalin ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaanu leenahay micraaj allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhamaalkana waxaa diraya hooyo ceebla axmed gelle iyo caruurteeda fadxi cali maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jamaal cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda qoyska reer maxamed abtidoon doolli iyo cabdulqaadir gabayre maxamed cilmi oo qaaqa ay ku magac dheer iyo maxamed jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xaradheere baa layidhi iyo shaqaalaha salaam somali banki iyo shaqaalaha beerta daarusalaam dadkaasi waxay kala joogaan muqdisho nairobi london iyo talyaaniga waxaanay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdinuur maxamed kadiye iyo bahjo cali maxamed oo ay gobor igu dhalatay cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir hosbitaal ee magaalada muqdisho ku yaala gabadhaasi waxaa loogu magacdaray baa layidhi ayeeydeed waxaana loogu walqalay khadiija cabdinuur maxamed kadiye ha noqota bay leeyihiin tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin aamiin ayaan ina raaciya caasha dhinacii heesaha haddii aan ku laabanno waxaan dhegeystayaasha aan u soo qabanay heesta dalmar waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi iyo xaliime khaliif maqal
إذا سمع زي ما هنا
kaalaysal markaale warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg dalmarow dalmarow waanta uqunule
waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay u rayaaqeen caasha waxaa gacanteeda kusoo dhacday hambaliyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah faysal cabdulaahi qoob iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maxamed mahad oyow iyo cabdulaahi maxamed deerow iyo salaad maxamed axmed baadi waxaa kaloo ku jira dadka diraya axmed siraad xasan iyo cabdi cali xasan shaamow bare qooriyow aadan iyo haashim cabdulaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed belel maxamed iyo farxiyo mawliid shukri oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ducaduwa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro ubad khaar qabana allah idin kala siiya aamiin dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher wacan waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah xasan maxamed cabdulaahi iyo sabaada yuusuf cabdulaahi iyo deeq maxamed cabdulaahi iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo cabdiraxmaan shiine dhammaan dadkani oo kala jooga burco hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarniga baa la yiri waa tahay sundus haybe iyo ibraahim maxamed oo xafladda meherkooda ay ka dhacday baa la yidhi magaalada burco labadii bisha oktoobar ee sanadka laba kun laba iyo labaatanka ducada iyo heestana waa xaggiina baa la yidhi gaar ahaan waxaad noo soo deysaan bay leeyihiin nurow heestaan kudhageedu yahay jacaylku ciraysan maayo ee xamda bilan iyo zakariye kobciye waa tahay nurow heestaasi toddobaadkan dhegeystayaasha naga soo codsado ma hayno hase ahaatee waxaan usoo qabanayaa heestan kudhageedu yahay aan kala hubsado iyo codka allah u naxariistay cumar dhulle
heestaasina waxaa ku luuqeynaya allaha naxariistay cumar dhuulle cali hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay xasan ismaaciil maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo maxamed cali caalin xaliime ciise maxamed iyo maxamed ciise maxamed suuri maxamed diiriye nimcaan jaamac maxamed iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadinaya halkani hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah khadar saleebaan maxamed iyo marwadiisa hodan axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkani kusoo xiri doono haddii aan idiin soo qabanno waa heesta daada waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo luul jaylaani cali guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo xiraynaa waxaa idinla socotiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ahaa cashe ibraahim aaden intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo
iyo duur leed gashaaye igu soo dadkaa dadkaagiye dakulaygu daare daada anaa ku doote dacwadaynoo dambeysay daada anaa ku doortee dacwadayna waa dambeysay ಮಿರ್ತಿಗಿಯಾತೇನೆ